wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland axmed xuseen baraki ayaa waxa uu ka sheegay xafladda maalinta xuska biyaha adduunka waxa ay ka qabanayaan adeegyada biyaha magaalada kismaayo wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland axmed xuseen baraki ayaa waxa uu sheegay qorshaha uga dejisan horumarinta adeegyada biyaha dowlad goboleedka jubbaland biyo qabatiin ama ceel biyood ayaa ku taalla kismaayo iska baddaa meel kale intaan la gaarin wasaaradduna ma ogin dowladduna kama warqabin maanta waxaan haysanaa database databases ama sistamya xogtaasi lagu aruuriyey oo la sheegi karo ceel kasta magaciisa cidda iska leh ama cidda gacanta ku haysa haddii marka loo baahda hataa in la qarameeyo laga howlgeli karo waxaa kaloo iyaduna ay u fududaysay shaybaarka inay ceelashaasi tegi karto oo ay biyaha tijaabin karto waxaan xasuustaa sanadkii hore ceel ku yaalla degmadan kismaayo inay intay wakaaladdu shaqaalaheeda tageen ay soo baareen ay la soo noqdeen result ah dadka biyaha ay cabayaan inaysan ka duwanaynba biyaha musqusha oo ceelkii markii la xiray in markiiba la duwo laakiin markii hore haddaadan ceelkiiba garanaynin meeshu ku yaalla aadan garanaynin cidna uma diri kartid mana lasoo tijaabin karo degmada kismaayo waxay caan ku tahay ceel gacmeedkan faraha badan ee guryaha laga qoday ceelkii wuxuu ku garab yaallaa musqushii wuu ku garab yaallaa siimo waa jira biyuhu waa isku dusayaan biyuhu waa nadiif siday sheegaysay aamino kor markaad ka aragto waa biyo cad waa biyo fiican waa biyo macan laakiin marka la tijaabiyo oo shaybaarku uu tijaabiyo waxaa soo baxaya biyahan biyo bini aadan ay cabi karaan inaysan ahayn marka horta waxyaalahaasaan wakti badan gelinay inaan system helno inaan siyaasaddii biyaha ka shaqayno inaan siyaasadihii faraha badnaa ee agaasimihii waaxda biyaha uu ka sheekeynayay hadday tahay tayada biyaha maaraynta biyaha maamulka biyaha taarifiska wakaaladii waxay ku shaqayn lahayd in aada wakti loo geliyo labaduba waa muhiim mar haddii aanan systemna lahaynin dadka ka shaqayn lahaana dowladdu aysan tababarin waa waa waxyaalaha ugu muhiimsan weeye waxaa hadda ka soo noqday scholarship dalka dibaddiisa ah lix iyo toban arday ardayna ma dhigi karne waa shaqaalo biyaha oo intay dalkan ka baxeen tegay dal kale soo bartay sida biyaha loo maareeyo ama loosoo tababaro bisha soo socota waxaan rabnaa iyaduna inaan helno another sponsorship oo aan rabno inaan dhallinyarada faraha badan ee wakaaladda iyo wasaaraddu ka shaqaynaya looga faa'iideeyo aqoon kororsi inay dalka dibad